بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن كسر جرني كتابك أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة والشيخ حافظ بن أحمد الحكم إسكلها كتابك وحو أها سؤالي جوابه وعقيدة كسابسا waxaan soo gaarnay su-aashii boqol iyo toddoba iyo labaatanaad maa daliilu lxawdi min alkitaabi daliilka ku tusinaya darkii rasuulka la siiyey sala allahu alay wasalama oo qur-aanka kusoo arooray muxuu yahay daliilka qur-aanka kusoo arooray daliilka qur-aanka kusoo arooray ee ka hadlaya darkii rasuulka sal ll slama muxuu yahay jawaabtu waxay tahay qaala allahu caza wajal alla wuxuu yihi linabiyi muxamedin sal ly slm rasuulkiisa wuxuu ku yihi sala allahu alay wasalama inaa acطaynaaka alkowthar waxaan ku siinay khayr badan khayrkaasna waxaa ka mid a webigii kowthar ahaa ee jannada ku yaalay oo rasuulku sal alla alay slama kowtharka isaaba ku fasiray inuu webi yahay loo ballan qaaday oo ummaddiisu ay soo arooreyso maalinka qiyaamaha xadiidkii anas u weriyey marka wuxuu yihi ma garanaysaan kowthar wuxuu yahay markaasuu anas wuxuu yihi allah warasuulu aclam allah ku cilmi badan markaasuu wuxuu yihi waa fa inahu nahrun wacadaniihi rabbi caza wajal waa webi alla ii ballan qaaday inuu siin doono marka khayrkaas badan aan ku siinay oo webigaas uu ka mid yahay kowtharka laftiisu wuxuu sheegay rasulka sal l slam inuu xawdka uu yahay culamaduna waxay yidhaahdaan maadaama kowtharku uu xawdka rasuulka sala allahu alay wasalama waraabinaayo oo biyuhu uga imaanayaan saasaa xawd loogu sheegay isagu jannadu ku yaallaa xawdku xawdkuna banka qiyaamuu ku yaallaa waa siraadka ka hor intaan siraadka la gaarin siday culamadu sheegeen marka kowtharkaasaan ku siinaa alla uu leeyahay ee fasalli lirabbika rabbigaa u duko waa salaadii ciidda wanxar isagana wax u gowrac ina shaani ah ka midka adiga ku nacab oo kuu carooday huwa alabtaru midka dabada go-an waa kaas su-aasha boqol iyo sideed labaatanaad shiikhu wuxuu yidhi maa daliiluhu wa sifatuhu min asunna daliilka ku soo arooray xawdka rasuulka sal ly slama iyo darkii rasuulka sal ly slama iyo tilmaantiisa ku soo aroortay sunnada maxay tahay jawaabtu waxay tahay fiihi axaadiidu kathiira axaadiid fara badan yaa tilmaamihii xawdka ku soo aroortay balaqad mablaqa tawaatur oo tawaatur gaartay dad fara badan oo aan been ku kulmi karin yaa wariyey waa wax sugnaashadiisa aanu shaki ku jirin minha axaadiista waxaa ka mid a qowluhu sala allah alay slam hadalkii rasuulka sal slam uu yihi xadiidkii bukhaari muslim ay wariyeen ana faradtukum cala alxawdi anugu waxaan idiin ahay ceelalyo oo xawdka idinkaga sii horeeya marka farad waxaa la yidhaahdaa midka maaragtay dadki uga sii hormara ceelki oo biyihii lacabay uga sii hormara oo usii diyaariya wixii biyaha lagu cabi lahaa iyo howlaha noocaas oo kale marka rasuulku sal l slam ummadda waa uu horeynayaa xawdki marka faradkiini baan ahay buu leeyahy ceelalyo ayaan idin ahay cala alxawdi wa qowluhu sala lla ly slam iyo hadalkii rasuulka sal l slam uu yihi xadiidkaasna bukhaari muslim ay wariyeen innii faratun lakum ceelalyo ayaan idin ahay oo xawdkiin kaga sii horeeya wa innii shahiidun calaykum waanan idinku marag furaayaa wa innii wallahi la anduru ilaa xawdii al'aan haddaan u jeedaa buu leeyahy rasuulku sala lla ly slam aniga xawdkaygii darkaygii haddaan u jeedaa buu leeyahy marka xawdkii waa wax abuuran oo haddaba jira waay xadiidna waxaa kusoo arooray wa mimbarii calaa xawdii mimbarkaygu wuxuu saaran yahay xawdkii marka waa mimbarkii uu rasuulka sal ly slam ku khudbeyn jiray iyo qowluhu sala allahu alay wasalama hadalkii uu rasuulku uu yiri sala allahu alay wasalama xadiiskii bukhaari iyo muslim ay wariyeen xawdii masiiratu shahrin aniga xawdkaygu waa intii bil loo socdo weliba riwaayaadka qaar waxay sheegeen carduhu wa tuuluhu sawaa ballarkiisa iyo dhirarkiisuba waa siman yihiin waana intii bil loo socdo maa-uhu abyadu min allaban biyaha darkaasi waa uu ka cad yahay caanihii riwaayo muslim waxay ahayd ashaddu bayaadan min allaban wa riixuhu atyabu min almiski udgoonka ka soo baxayaana waa uu ka caraf badan yahay miskigi waa nooc barafuunada ka mid ah waa nooc cadarada ka mid ah oo aada u wanaagsan oo aada loo jeceliya wa kiisaanuhu koobabkiisina ee lagaga cabayo biyaha ka nujuumi samaa'i waa xidigihii cirka oo kale xagga badnaanshada iyo ifitaanka ay ifaayaan man shariba minhu qofkii ka caba darkaas falaa yadmaw abadaa weligiis oomi maayo sababtoo waa qof loo dembi dhaafay oonna kuma dhici doono de qofkii darka rasuulka sal ly slam ka cabana janno unbu ku dambeynaya jannadiina wayga dhowdaaba markaas janno hadduu qofku galana de oon ma jiro wa annaka laa tadma'u fiiha walaa tadxa waatii alla uu ku sheegay suuratu taaha markii uu nabiyullaahi aadam la hadlaya alle iyo wa qowluhu sala allahu alay slam iyo hadalkii rasuulka sal ly slam uu yiri sida bukhaari uu wariyey ataytu calaa nahrin xaafataahu waxaan ku soo baxay buu leeyahy rasuulku sal alla ly slam oo aan dul imid webi xaafataahu labadiisii dhinac qibaabu lu'li lmujawafi dhinacyadiisu ay yihiin qubbooyin luul ka samaysan oo haddana guda maran macnaha gudaha maaragtay kama buuxaan faqultu waxaan idhi maa haadaa yaa jibriilu war waxani maxay yihiin markaasuu jibriil wuxuu yidhi haada alkowtharu kan waa kowtharki marka rasuulka sal ly slam kowtharki waa uu arkay markii cirka loo qaaday habeenkii israail micraajka marka kowtharkaasoo webigaas jannada ku yaal ah waa kan biyihiisu ay xawdka soo galaan oo tubooyin baa ka soo qaada iyo masharaafyo lagu sheegay xadiid kale oo muslim uu wariyey iyo wagayru dalika min alxadiid iyo xadiidta hadda aan sheegnay kuwa aan ahayn oo kale oo fiihi ku soo aroortay xawdkii ku soo aroortay kathiiratun wayna badan tahay axaadiistaasi waxyaabaha inaan rumaynan marka loo baahan yahay maxaa ka mid a tilmaamihii darka rasuulka sala alla alay slam ee uu rasuulka sal l slam noo sheegay inaan rumaynaa loo baahan yahay in intii bil loo socdo uu yahay dhirarkiisa iyo balliciisuna ay isku mid yihiin iyo geesihiisu in midabkiisu uu ka cad yahay caanihii in dhadhankiisuna uu ka macaan yahay malabkii koobabkiisuna ay xagga tirada xidigaha cirka oo kale ay yihiin sidaasoo kale u badan yihiin sidoo kalena qofkii ka caba aanu oomeynin sidoo kale in laba masharaafo oo jannada xaggooda ka yimaada ay biyo kusoo shubaan waxaa kaloo waajib nagu ah inaan rumayno in xawdki uu yahay mid hadda jira oo abuuranba waxaa kaloo axaadiistu ay sheegtay xawdka ka hadlaysay in ummaddan nebi maxamed sala alla alay slam qaarkood laga celin doono darkii rasuulka sala alla alay slam waana laba qolo sida culimmadu ay sheegeen kuwo murtadiin ah oo rasuulka sal ly slam rumeeyey iyo diintiisa kadibna diinkii ka baxay kuwaas marka darkii waa laga celiyaa oo malaa'igtii waa u diida qolo kalena waa maxay waa kuwii bidcoolayaasha ahaa ee diinka alle kusoo daray waxaan ka mid ahayn sida alle uu yidhi innaka laa tadrii maa axdaduu bacdak adugu garan maysid waxa ay gadaashaa diinka kusoo dareen adoo bidcaysteen marka qofkii diinta ka baxa ama bidco dhex keena islaamka dhexdiisi xawdka waa laga ceyrinayaa kuwa bidcoolayaasha waxaa kamid a khawaarijti noocyadii doonaan ha ahaadaan magacyadii doonaan ha kala wataan iyo kuwii raafidada ah ee, shiicada maaragtay xadgudubka badan sameysay ah oo diinka rasuulka sala alla alay slam dhinac maray nimanka muctasilada iyaguna way soo gelayaan saddexaas qolaba qurdubi baa sheegay dadkaas waa dad diinka bedelay buu leeyahay sidoo kale kuwa dulmiga badan ee xaqa tirtira ee dadkiisa dila ee dulleeya iyo kuwa kabaa-irta banaanka la soo istaaga ee muujista intaasu waa soo gelaya ka fogeynta laga fogeynayo darkana waxaa dhici karta in wakti ay tahay oo mar laga fogeynayo kadibna markii loo dembi dhaafo ay ka cabi doonaan haddii marka munaafiqiin ay yihiinna waxba ka cabi maayaan oo suxqan suxqan buu dhihi doonaa rasuulku sal l slam fogaansho yaa idin sugnaatay fogaansho naartan waxaa ku waara uun dadka gaalada ah oo wax imaan aan lahayn culammadu waxay isku khilaafeen xawdku wuxuu kamid yahay waxyaabaha rasuulka sal l slam uu la keli noqday mase ambiyadii kalena oo mid walba xawd waa leeyahay khilaafka masalada ku jirana waxaa sabab u ah xadiid kusoo arooray oo tirmidi uu wariyey ina likulli nabiyin xawdan nabi walba inuu xawd leeyahay maalinka qiyaamaha wainahum la yatabaahawna ayuhum akharu waarida waxayna maaragtay ku faantamayaan kooda xawdkiisu uu ugu soo aroor badan yahay ugu dad badan yahay wa innii la arjuu an akuuna akharahum waarida aniguna waxaan rajaynayaa inaan noqdo midka ugu badan soo aroorka kadibna kolley waa ay caddaatay inay ummaddan u badan tahay soo aroorka marka ahlucilmiga qaarkood xadiidkaa way tasxiixiyeen sida sheekh albaani oo kale wuxuu leeyahay alxadiidu bimajmuuci turuqihi xasanun aw saxiix silsiladu saas ku yiri silsilatu alxadiidi saxiixa marka duruqdiisa laysku soo aruuriyo xadiidka ama waa xasan ama waa saxiix buu yiri marka waa inaan rumaynaa in macnaha nebi walbaahi uu leeyahay xawd uu leeyahay laakiin rasuulkeena sal l slam yaa xawdka ugu weyn leh uguna dad badan uguna aroor badan wabillahi towfiiq